waxaa jooga aniga dalka norway caasimada osho laa joogaa magaciiga waa samiira cabdiraxmaan keyre samiira xaaladda ku haysato maxay tahay waxaa waaya cunugeyga iga maqan cunugaaga yaa kaa qaatay marka gaalada maxay kaaga qaateen dowlada norway waxay leeyihin galgacel hooynimada ma sii kartid oo mas-uuladiisa maalinta ma kasoo bixi kartid intaas waay marka adiga mas-uuliyaddiisa ma aad ka soo bixi weysay mase waad siin kartay kalkaceelkii hooyanimo oo waad ku filneed waa ku filnaa aniga in badan oo ku filnaay waxaa waaya waxayna igu heleen cidlo igu heleen meelana igu xaraysteen aniga dadkaygana waxayna ma ku imaan karaan dadkay caabi lahayn mi ku imaan karaan umuna waa ahay isbitaal kasoo baxday cunuga lagaa qaatay imise jir waaye wuxuu waaya bil isagoo jiro iiga qaateen haddana wuxuu kusii socdaa saddexda bilood muddo laba bilood uu kaa maqan yahay wiilkaaga haa laba bilood iga maqan yahay haye marka dadaalo oo yacni wiilkaaga lagugu soo celinayo ma jiraan waxaa waaya in dadka waxaa sameelooyo inaa qabsado inaa orgasashunash inaa galo wax kaleetana aa sameyn karona intaas ka baxdo ma jirto haye marka maxaa kuu qabso markaa intaas samaysa marka wax ii qabsoona ma jirto mas-uuladiisa dhan inayga wareeganay rabaan oo asaga iyaga asaga wada qaataan waayahay muddo intee la egaa xag haayaan oo waxay si raba ka yeeshtaan muddo intee la egaa xagga joogta adiga aniga waxaa joogaa sagaashan iyo lixdan imaade labaatan sanaa jooga aniga iyo siyaado wiilkaagii kugu horreeyey oo ay kaa qaataan miya mase carruur kale hore kaaga qaateen oo dib aa usoo celisaa jirto maya waa cududkayga waay marka hadda adigu xaaladaada ka waran maxaa dareemaysaa aniga allah waxaa dareemaya xanuun badanaan dareemaya aniga iyo walwal badan waayahay jaaliyadda marka ee norway ma jiraan dadaallo ay wadaan marka gaalo waaye ma fahantay waxaa waaye waxay rabaan isaga inay ku wareegaan hadda waxay rabaan yana wartaan lamaadkeeda inay ku wareegaan ee rabaan isaga isku wareejiyaan jaaliyadda soomaalida ee xagga ku dhaqan ma la xiriirtay ayaguna dadaalo ma kuu sameeyeen maya maxaa ula xiriiri weysay waa la xiriira laakiin wax aad ka dareemaya ma jirto aniga dhaqdhaqaaqa aniga cararooy waayo hadda maxaad codsanaysaa marka waxaa codsanaya aniga dowladda soomaaliya madaxweynaha inay caawiyaan cunugeyga wadanka wadankiisa iigu soo iigeykaan ii keenaan